ciidamada dowladda soomaaliya ayaa shalay waxay weerar ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku leeyihiin deegaanka buureyle oo hoos yimaada degmada buurhakaba ee gobolka bayb warbixintan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed catoosh ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weerarkadiisa waxa ay ku qaadeen deegaanka buureyle oo ka tirsan degmada buurhakaba ee gobolka baay halkaasi oo ay fariisin ku leeyihiin kooxda al-shabaab iskahorimaad ayaa ka dhacay deegaanka buureyle markii ciidamada dowladda ay galeen waxaana lagu soo waramayaa ciidamada dowladda muddo kooban inay gacanta ku hayeen deegaanka buureyle inta la ogyahay ciidamada dowladda soomaaliya waxa uga geeriyooday dagaalka hal askari iyadoo laba kalena uu dhaawac ka soo gaaray kooxda shabaab ayaan la ogeyn khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka soo gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka buureyle ciidamada dowladda ayaa isaga baxay deegaanka buureyle waxaana goobjoogayaal ay xaqiijinayaan inay dib ugu soo laabteen deegaankaasi kooxda shabaab oo fariisin ku lahaa deegaankaasi buureyle oo degmada buurhakaba u jirta soddon kilomitir waxa ay ka mid tahay deegaanada ay aada ugu xoogan yihiin kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo